bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan soo gaarnay degmada jariiban iyo tuulooyinka hoos yimaada sida caadiga ahayd muddadan waxaan wadnay kormeer ciidanka booliiska iyo degaamada ay ka shaqeeyaan ujeeddada kormeerkayga safarkuna wuxuu ahaa hubinta iyo kuurgalidda ciidanka booliiska tiradiisa tayadiisa xaaladda uu ku sugan yahay habka shaqada isfahamsiinta shacabka iyo ciidanka booliiska iyo taabagelinta shuruucda dawliga ah ee wadanka u taal sidii loogu dardargelin lahaa ama loogu baraarujin lahaa ciidanka booliiska aan ugu baraarujin lahayn waxaan soo marnay hadda dhulka intiisa badnayd waa soo marnay in yar baa noo hartay gobol karkaar bari iyo sanaa ee waxaan leeyahay sool mudug oo aan marinay degmada hadda ugu dambeysay aan joogno intii kale waa soo dhammayn intaas waa soo marnay haddaan hadda tiribna tuulooyinku aad bay u fara badan yihiin inta saldhiga aan tagnay marka maasha allahu runtii waxaan kula kulannay ciidan wanaagsan oo tayo fiican oo shaqaynaya dabcan kala dhimanaansho iyo dhaliili waa iska jirayaan meel kastoo la tago way bini aadanku ma dhammaystirna isagaan ma la dhammaystirin laftigiisa waan dhammaystirnayn waxba ma dhammaystirmaan marka kormeerkuna waa sii socon doona haddii la yidhaahdo sagaalka gobol ee puntland intooda badan haddii rabbigay qadaro afartan iyo sagaalka saldhig iyo rugahooda waanu tegaynaa intii waktigu noo saabixi karo haddii duruufuhu iyo waktigu noo ogolaado laba arrimood baan rabaa markaan uga faa'iidaysto arrinta koowaad waxaa weeyaan shacbiga shacbiga puntland sidaan horeba u sheegay waxaan ka codsanayaa in lala shaqeeyo ciidanka booliiska la gacan siiyo marxalad adag iyo xaalad qalafsan ayay ku shaqaynayaan oo ku jiraan haddii aanay shacabku gacan ka geysan shaqada ciidanka booliiska runtii yoolka la raba lama gaarayo meesha aan doonayno aan u soconnana ma gaarayno haddii aan gacan aanaan ka helin shacbigu sidoo kale waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe ee puntland dowladda puntland inay gacan naga siiso imkaaniyaadka u baahan yahay booliisku shaqada inay ku fuliyaan haddaanaan helin imkaaniyaadkaas waxaa aada u adkaanaya waxaana laga doonayo inaanu helo shaqadana laga doonayo inaanu qabanno aad bay u adkaanaysaa waxa aanu qabannaana tayo fiican yeelan mayaan sababtu waxa weeye wixii lagu qaban lahaa for example hadda saldhigyada aan wada tegay oo dhan intooda badan baarayaal ma leh degmooyinka marka laga reebo caasimada magaalo madaxda ay leeyihiin hal iyo laba baare baarayaashu aad bay u hooseeyaan inta la diyaarinaya kaysbaar inta la diyaarinaya waqti bay qaadanaysaa waad ogtiin ugu yaraan lix bilood ayay qaadanaysaa baaraha marka arrintaas waxay waxay muujinaysaa burbur badan inuu ku jiray ciidanka booliiska markii burbur dhacana waad garanaysaan intuu qaadan karto waqti badan baa kasoo kabashadiisu waayo ideolojiyad baa waxay leedahay geedka shan sanaa lagu beeraa waxaana lagu burburiyaa shan daqiiqo burburkii ku dhacay soomaaliya meelaha ugu muhiimsan ee ku dhacay waxaa ka mid ahaa booliiska waxaa ka mid ahaa sharcigii iyo kala dambayntii waxaa ka mid ahaa qalabkii booliisku ku shaqaynayay iyo aqoontii iyo xirfaddu ku shaqayn jiray midna ma jirto sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa dowladda iyo madaxda puntland inay fiiro gaara u yeeshaan ciidanka booliiska si dowladnimadu u taabagasho dowladnimadu u shaqayso waayo dhiigga bini aadamku ku shaqeeyo haddii dhiigga wareegiisu istaago qofku waa dhimanaya dowladnimaduna haddii shaqada booliisku istaagto waa dhimanaysa xaqiiqduna taa weeye ma aha wax indhaha laga qabsan karo waxaan leenahay dowladda naga siiya gacan shaqooyinka aanu shacbiga u hayno iyo waddanka si aan ugu guulaysanno wabilaahi towfiiq